baaqa midooda jaamacadaha soomaaliyeed waxaan si xoog leh uga digaynaa in howlaha waxbarashada lasoo dhexgeliyo shirkado iyo qandaraasyo si dhaqaale looga sameeyo adeegyada waxbarashada taas oo keeni karta burbur ku yimaada nidaamka waxbarashada dalka waxaan ardayda iyo waalidiinta ugu baaqaynaa inay iska daayaan walaaca ayna ku dhaqmaan xogta iyo fariimaha saxda ah ee uga imaanaya jaamacadahooda midowda jaamacadaha soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen in jaamacaduhu dalku ay sidoodii hore u sii wataan waxbariddii sanadka ugu dambeeyey ee kuliyadaha caafimaadka ee intaanshibyaarka